رسول من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati annisaa waxaa noo soo dembeeyey aayadihii ku saabsanaa yahuudda sida ay u shiro ay isku dayeen inay shirqoolaan nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo siduu alla u badbaadiyey iyo nasaaradii siday u wareereen oo ay u dhumeen oo yahuudda waxaas beenta ah oo ay aamintay sida ay iyaguna u aamineen marka alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa in min ahli lkitaabi wamaa min ahli lkitaabi ahlu kitaab ma ahaanin ilaa layumi oo ma jiro ilaa haddii uu jiro layu'minanna lawallaahi yayu'minanna wuu rumaynayaa oo rumaynayaa bihi biciisaa nebiyullaahi ciisa uu rumaynayaa qabla mowtihi ciise dhimashadiisa ka hor wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakuunu wuxuu ahaanayaa ciise shahiidan shaahidan mid markhaati furo calayhim korkooda alla wuxuu leeyahay wain min ahlilkitaabi ahlu kitaab ma jiro oo ma ahaanin ilaa haddii uu jiro layu'minanna wuu rumaynayaa oo rumaynayaa bihi ay biciisa damiirkaas hore wuxuu u laabanayaa ciise ahlu kitaab ma jiro ilaa ciisou rumaynayaa qabla mowtihi damiirkan mowtihi ku jirana laba tafsiir ama saddex tafsiir baaba ku jirto tafsiirka hore waxa uu yahay ay qabla mowti ciisa nebiyullaahi ciisa intuunan dhimanin ka hor ayuu rumaynayaa macnuhuna marka waxay tahay waqtiga nebi ciise uu soo degaayo ahlu kitaab dhulka korkiisa ku nool ma jiro ilaa wuu rumaynayaa nebi ciise markaas leanna marka uu soo dego saliibka iyo kirishadana waa baabi'inayaa doofaarka iyo khinsiirka waa dilayaa khamrada waa baabi'inayaa markay arkaan calaamaadkaas iyo awooddaas nebiyullaahi ciisa uu ku bixinayo sharciga alle way rumaynayaanoo waa raacayaan kuwa berigaas joogo tafsiir sidaas ayuu yahay tafsiirka labaad waxa uu leeyahay qabla mowtihi damiirka in loo celiyo ahlu kitaabiga laftiisa oo marka macnuhu uu sidan noqdo ahlu kitaab ma jiro ilaa layu'minanna waa rumaynayaa bihi biciisa buu rumaynayaa qabla mowtihi qabla mowti ciisa qabla mowti lkitaabiyi kitaabigaa laga hadlayo intuusan dhimanin ka hor macnahaasna marka ibnu cabaas riwaayada cali bnu talxa uu kaga ka warinayo mujaahid iyo cikrima tafsiirkaasay ku tageen oo macnuhu marka waxa uu yahay ahlu kitaab dhimanaya ma jiro ilaa inta uusan dhimanin wuxuu rumaynayaa nebiyullaahi ciisa laakiin waa iimaan aan badbaadinaynin isaga markaas markay naftu u timaado oo uu arko inuu dhimanayo dhimasha meel uga baxsanayo ounan ogeyn ee qeybkii iyo wixii ka maqnaayo la tuso ee xaalatul qarqara uu gaaro ahlu kitaab kasto xaqiiqada nebi ciise ayuu rumaynayaa markaas laakiin iimaankaas iimaan munji ah oo wax badbaadinaya ma aha tafsiirka labaad sidaas waa marka ibnu cabaas waa la su-aalay oo yacni waxaa la yidhi faqiila libni cabaas waxaa lagu yidhi ara-ayta in khara min fawqi beytin ninkii ahlu kitaab kitaabiga ahaa isagoo iska socdo haddii uu guri dabaqa ka soo dhaco oo mowdkiisii sidaas ku yimaada ka waran qaala yatakallamu bihi fi lhawaa intuu hawada soo maraayo marka uu xaqiiqsado inuu dhimanayo ayuu ku hadlayaa ciise xaqiiqadiisa waana rumaynaa buu yidhi ayb ara-ayta in duriba cunuqu axadihim midkood haddii qoorta lagu dhufto ka waran oo qoorta laga jaro qaala yatalajlaju bihi lisaanuhu carabkiisaa ku celcelinaya yacnii tafsiirkan dambe wuxuu yahay nin kastoo kitaabi ah ee dhimanayo xaaladda uu dhimanayo ciise isagoo og xaqiiqdiisuu dhimanayo laakiin markaas iimaankaas uu la imaanayo iimaan wuxuu taraayo ma aha leanna xaalatlqarqara haddii la gaaro oo qofka mowdkii uu yaqiinsado dee wax laga aqbalayo markaas male falamaa ra-ow ba'sanaa qaaluu aamanaa biاllahi waxdahu wakafarnaa bima kunaa bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sanaa ayuu alla yidhi marka iimaanka la sheegayo marka iimaan oo aan badbaadinaynin waaye laakiin iyaga lagu tusaayo waxa ay ku taagnaayeen baatil in ay tahay labadaa tafsiir baa ku jirta iyo tafaasiir kale laakiin ibnu jariir tafsiirka horeu doortay oo damiirka in loo celiyo nebiyullaahi ciisa laftiisa labada damiirba marka isaga in loo celiyo wa in min ahlilkitaabi kitaabi ama ahlu kitaab ma jiro ilaa haddii uu jiro layu'minanna wuu rumaynayaa oo rumaynayaa bihi biciisa buu rumaynayaa qabla mowtihi inta uunan ciise dhimanin ama qabla mowtihi kitaabigaas inta uunan dhimanin wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakuunu wuxuu ahaanayaa nebiyullaahi ciisa shahiidan shaahidan mid markhaati ku furo calayhim iyaga korkooda ayuu markhaati ku furayaa oo suuratulmaa-ida aakhirkeeday ku imaanaysaa oo maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum wakuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim ayb markhaatidaas marka ku furaya fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kaiira fabidulmin fabisababi dulmin dulmi awgiis min aladi dulmiga oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday haaduu yahuudoobay ayaan xaramnaa uga xarimnay calayhim iyaga korkooda dayibaatin waxyaabo xalaal awal u ahaa dayibaadka oo uxillat loo xalaaleeyey lahum iyaga wa bisaddihim wa bisababi saddihim celintooda iyo mancintooda annaasa dadka ay ka celinayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay ka celinayaan darteed ayaanu uga xarimnay waxyaabo wan wanaagsanaa oo xalaal u ahaa kahiiran saddan celin kahiiran aad u fara badan marka kahiiran waa waa waa sifo mawsuuf ayaa loo soo qadarayaa wa bisaddihim taana qariino u noqonayso ay wa bisaddihim can sabiili illaahi saddan kahiiran fabidulmin fabisababi dulmin dulmi owgiis ama dulmi dartiis dulmiga oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday haaduu yahuudoobay ayaanu xaramnaa uga xarimnay calayhim iyaga korkooda dayibaatin waxyaabo wan wanaagsan dayibaadkana aayatul ancaam baa fasirayso wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wmin albaqri wاlhanami xaramna calayhim shuxuumahmaa ila maa xamalat duhuuruhumaa aw ilxawaaya aw ma اkhtalata bicadm dalika jazaynaahum bibagihi waa kaa marka bagigana waa dulmigan halkan oo alla ku sheegay dayibaadka laga xarimayna suuratulancaam baa looga hadlay waa baruurta iyo waxyaabaha inuu alla subxaanahu watacaala uu ka xarimay ayb dadka marka ciqaab ayaa looga dhigaa ilaahay sharcigiisa isagaa xikmad u leh yahuud marka ay dhibaato iyo dembi iyo iyo yacnii ay ka bixi waayeen dhibaato ayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu ku ciqaabay in lagu adkeeyey axkaamtii ummaddeennana ilaahay subxaanahu watacaala axkaam fara badan ayuu u fududeeyey haniimada in naloo xalaaleeyey baa jirto ayagu xaaraanay ka ahayd najaasada aayar biyaan iskaga dhaqaynaa annaga iyaga inay xogaan ama meesha ay gooyaan ayaa waajib ku ahayd meel allaale meeshay salaad nagu qabataan ku tukanaynaa iyagu kiniisadda ama biicada meesha iyaga yacnii masjidka oo kale u ah keliya unbay salaad uga ansaxaysay innaga marka ilaahay wax badan buu noo fududeeyey towbadoodii waxaa laga dhigay inay islaayaan oo suuratulbaqaraan kusoo marnay innaga towbadeenni sidaa laguma lagama dhigin waxyaabahaas oo dhan waxay kutusayaan in alla ummadaani uu doortay takfiif iyo fudaydin iyo sharci iyagana u qalmo xikmadna ku jirto ayuu qolo walbo allah subxaanahu watacaala u jideeyey dayibaadka oo uxillat lahum iyaga loo xalaaleeyaan dulmi ay geysteen darteed uga xarimnay iyo wa bisaddihim celintooda ee annaasa dadka ay ka celinayaan can sabiilillahi alle jidkiisana waanu uga xarimnay dayibaadkaas alimaamu طabari wuxuu yidhi wa kaana sadduhum can sabiili اllaahi celinta ay dadka jidka alle ka celin jireen wuxuu ahaa biqowlihim cala allahi albaatil ilaahay bay baatil ka sheegi jireen waiddicaa'ihim ana dalika can illaah intay wax soo dhowrdhoobaan bay waxay leeyihiin ilaahay xaggiisuu ka yimid waa sharcigii ilaahay ayay dhahayaan waana been iyagaa soo dhowrdhoobay ayb wabiyb wa tabdiilihim kitaab allahi waxaa kaloo celinta ay dadka jidka alle ka celinaya waxaa ka mid a kitaabka alley bedelayiin leanna haddii kitaabkii alle dadka uunan usoo gaari karin isagoo sidii alla usoo dejiyey waa dhibaato iyaga marka maxay samayn jireen kitaabkii bay bedelayeen dadkii marka caamada ahaa waxaa soo gaaraya waxaan ilaahay dhihin markaasay u haystaan wax ilaahay yidhi ayay u haystaan waana dhibaato marka hadday dadka cilmiga leh diinta ay leexiyaan ama ay danahooda ku leexiyaan ee dadkiina sidii alla diinka u sheegay aynan usoo gaarsiinin dhibaato aada u weynaa imaanaysa marka wa tabdiilihim kitaab allahi wa taxriifi macaaniihi mararka qaarna aayaddii alla soo dejiyey macnaheeday beddelayaan middaan marka ilaahayd ummaddan yahuud wixii ay samaysay annagana waa nalaga hela leanna nebiga yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhu taaka taaka u raacaysaan nebiga sal l slam dhudhun dhudhun ayaa u raacaysaan bal riwaayaadka qaar waxay leeyihiin midkood haddii hooyadiis ou u tago idinkana waa laydinka helaa taxriifka marka ee macaanida kalaamka alle macaanidooda in la bedelo iyagiina waa sameeyeen dad badan oo culimo xunxun ana waa lagu imtixaanay macnahaas oo aayaadka ilaahay macaanidooda inay leexiyaan oo ay danahooda u leexiyaan dartood kuwaana marka waxay shabahayaan yahuud sufyaan bnu cuyayna waxa uu yidhi man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud waman fasada min cubaadina fa fiihi shabahun min annasaara ninkii annaga culimadeenna oo hallaabo oo fasaado wuxuu shabahaa yahuud ninkii innaga dadkeenna cibaadada badan ee isagana qalloocdo wuxuu shabahayaa kirishtaan iyo nasaarada soorooyinkuu shabahayaa marka ummaddaani marka de waa lagu imtixaanay inay shabahaan ummadahaas oo ay yacnii nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi ummaddeyda waxay qaadaneen ma akhada alquruun ummadihii hore wixii ay qaateen iyo meelihii ay mareen ayb haddana ummadoo dhan ma wada noqonaysa saas laa tasaalu طaa'ifaة min umatii daahiriina cala اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amru llah dad toosan oo diinka si saxa u sheego way jirayaan mar walba oo dadka marka culimada ummaddaani baatil ma isku raacayaan taasna waa bishaaro kale waana wax yahuudda aan wegedisanna macnahaasuu marka ku macneeyey waxaana ugu daran buu yidhi wa taxriifi macaaniihi can wujuuhihi wa kaana min cadiimi dalika waxa ugu weyn ee arrintaa ah waxaa ka mid ah juxuuduhum nubuwata nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam diidmada ay diidayaan nebi moxamed sal ll ly salam iyo wa tarkihim ka tegista ay wa tarkuhum ka tegista ay ka tegayaan bayaana maa qad calimuu waxay ogaadeen oo kitaabkooda ku ogaadeen dadka inay u bayaaniyaan oo min amrihi nebiga shanigiisa ah nabiyullaahi moxamed kitaabkooday ku yaqaaneen kuna arki jireen ma u sheegayaan caamadooda marka si aynan u raacin wa bisaddihim celintooda can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ay ka celinayaan dadka kahiiran saddan celin kahiiran aada u fara badan darteed ayaanu uga xarimnay dayibaad loo xalaaleeya awel wa akhdihim alribaa waqad nuhuu canhu wa aklihim amwaala annaasi bilbaatil wa akhdihim wa bisababi akhdihim qaadashadooda ay qaateen alribaa ribada ay qaateen walxaal qad nuhuu iyadoo laga reebay canhu ribada xaggeeda laga celiyey sidaasaan uga xarimnay wax wanaagsanaa oo awal xalaal u ahaa wa aklihim wa bisababi aklihim cunistooda amwaala annaasi dadka maalyaalkooda ay cunaan bilbaatili baatil ay ku cunayeen si aan xaq ahayn taana dembigaa dartiisna waan uga xarimnay dayibaad loo xalaaliyo wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada minhum xaalay iyagana iyaga ka mid yihiin cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabka oo aliiman muliman xanuujinaya labadan aayadood abubakar ibnuulcarabi axkaamulqur'aanka mas-alu uga dhex hadlayo waxa uu yidhi iyaga yahuudda oo sidaan hadda laga tilmaamay oo inay ribada cunaan baatil maal amwaasha dadka inay baatil ku cunaan waxaasoo dhan isagoo alla tilmaamay haddana yacnii in iyaga lala macaamilo xagga buyuucda wax ay hayaan laga soo gato iyaga in wax laga gado waxaa haddaynan muslimiinta dhib u ahayn iyaga laga laga gado waxaasoo dhan mucaamaladooda iyo iyaga in lala maaa mucaam lala mucaamaloodo ee masaladaas uu galay marka wuxuuna tilmaamay masaladaas iyadaa inay bannaan tahay iyagoo sidaan isku qaso xaaraan iyo xalaal iyo wax daran iyagoo isku qasto bal xaaraantuba laga yaaba inay ka qaalib tahay ayaa haddana nebiga sala allahu calayh waali wasalama wou dhintay maata rasuulu llahi sal l salam wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin isagoo camburdireedkiisa rahan oo u yaallo yahuudi agtiisa oo uu ka qaatay shaciir shaciir ayuu ka daynsaday markaasuu rahan dhigay nebiga sal l slam meeshaa marka ad haddii nebigii la mucaamalooday oo wax ka gatay waa laga gadan karaa marka waa laga gadan karaa iyaga marka ma la dhahayo maadaama xaaraan waxoodu ay yihiin lama gadan karo allana wuxuu yidhi wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum cuntadooda waa idin xalaal iyaga marka de xalaali xaaraan wax isku jiray wataan sidiisana qofka gacantiisa waxa ku jiro haddii adiga si cad aadan u ogeyn shaygaas markaas uu hayo haddaadan wax ka ogeyn cumuumanna aada og tahay xaaraan iyo xalaal inuu isku qasto waad la macaamili kartaa qofkii shirko waa la noqon karaa wax waa ka yacni shirko waa la noqon karaa xaaraanta kulama noqonayo ee hadduu maal kuu keensado adiga kugu darsado ood sidaas ganacsi xalaala waa ku geli kartaan mar haddii waxa xalaal iyo xaaraan uu isku daray laakiin waraca iyo xalaalmiiradnimada waxaa ku wanaagsan iyo dadka khayrka iyo lagu tabaayo iyagu inay iska ilaaliyaana fiican waxyaabahaas oo dhan ayb yani waxaan ujeedaa midda qof xaaraal xalaal iyo xaaraan isku daray ayb amaa gaalada iyaga maalka gacantooda ku jira ayagaa iskale innaga marka ma dhahayno seed ku keenteen tankii ribada ahayd miyaa xaaraan maa ka soo shaqayseen ma la dhahayo waxyaabahaas oo dhan jizyada muslimiintay siin jireen lacagtaa laga qaadi jiray xaggee ka keenteen iyo ma la dhihi jirin bal cumar wuxuu dhihi jiray khamriga ha ka qaadinina idinka hadday ayagu gataan oo ay ka gudaan lacagta ay idin siiyaan lacag ka soo qaada laakiin khamri ha ka soo qaadina sidaasuu dhihi jiray sida abuu cubayd kitaabul amwaal uu ku wariyey wa actadnaa lilkaafiriina gaaladii waxaanu u diyaarinay minhum xaalay iyaga ka mid yihiin cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muliman xanuujinay laakin alraasikuuna fi lcilmi minhum walmu'minuuna yu'minuuna bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik laakiin lagu noqoye alraasikuuna kuwa ay xasishay gomadoodu fi lcilmi cilmiga kuwa ku xasilay oo cilmiga ku raasikhay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin ahlu kitaabka iyo walmu'minuuna mu'miniinta yu'minuuna way rumaynayaan bimaa kii bay rumaynayaan unsila la dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa nimankan ahlu kitaabka kulligood ma wada xuma dad fiicani waa ku jiraan inta fiican waa fiican yihiin cabdullaahi ibnu salaam iyo najaashi iyo kale ayb waalmuqiimiina wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaya asalaata salaada waalmu'tuuna kuwa sii wahum iyaguna almu'tuuna kuwa siinaya waa azakaata sakada waalmu'minuuna weeyaan kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe ulaa-ika kuwaadaasa nuutii waanu siin doonaa him iyaga ajran ajri baan siin doonaa ajriga oo cadiiman weynin badan insaafka markaad qur-aanka fiiri marka iyagii markii laga soo hadlay siday u badan yihiin kuwoodii fiicnaana fiicnaantoodii baa loo sheegay laakiin lagu noqoyey alraasikuuna kuwa ku sugnaaday oo gomadoodu ay ku sugnaatay filcilmi cilmiga dhexdiisa kuwa ku raasikhaye ku sugnaaday minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin iyo walmu'minuuna kuwa mu'miniintae adiga ku rumaysay ee aan ahlukitaab ahayn yu'minuuna way rumaynayaan bimaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey ilayka xaggaada iyo wamaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey min qablika hortaa adiga hortaa walmuqiimiina asalaata meeshaan marka lix wej oo icraaba ku bannaan ishkaal bayna leedahay meeshaan lianna waawulcadfina waa la keenay almuqiimiinana waxaa weeyaan ya-dii waxaa ku jirto calaamada u ahayd nasbada ama jerka ayaa ku jirto asalku wuxuu ahaan lahaa walmuqiimuuna lianna laakin alraasikuuna walmu'minuuna walmuqiimuuna in la dhahay ahaa lahay oo waawdii marka calaamadii rafcaha meesha uu ka muuqdo male marka meeshaa marka ishkaal weyn bay keentay ilaa cuhmaan ba laga wariyey iyo caa-isha radia allaahu canhumaa iyaga waxay yidhaahdeen caa-isha waxaa laga sheegay inay tiri iyo abaanu bnu cuhmaan anahu alita min anahu halatun min alkutaab kuwii qoraayay masaaxifta ayaa meeshaan qaldeen bay tiri yanbagii an yuktaba walmuqiimuuna in la qoray ahayd asalaata markaasay walmuqiimiina qoreen hadee iyagii gafeen aawa saxaabadii kale aawa marka ile saxaabadii waa qur-aankii marka la qoraayay waa wada dhooban yihiin haddii kii qoraayay gafay ee kuwa kale maxay u sixi waayeen cuhmaan isagana radia allahu canhu baa waxaa laga wariyey inuu yidhi ina fi lmusxafi laxnan satuqiimuhu alcarabu bialsinatiha musxafka waxaa ku yaallo waxyaabo kitaabada iyo yacnii sidaasoo kale ee qawaacidka carabiga iyo aan waafaqaynin oo carabi ay toosin doonto bialsinatiha markay akhrinayso ayb faqiila lahu waxaa lagu yidhi alaa tuqayiruhu miyaadan adigaba doorinaynin adaaba sheegaye faqaala wuxuu yidhi dacuuhu iska daaye fainahu laa yuxilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan xalaalna ma xarimayo xaaraanna ma xalaalaynayo wax macnoo isku bedelaya male iska daaya meelahaas marka walmuqiimiina salaatadana ka mid a suuratulmaa-ida waxaa ku imaan doonta in aladiina aamanuu waladiina haaduu ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabiuuna wasaabi-uuna ku jirto waxayna ahayd wasaabi-iina qaacid yani qaacidada naxwiga ahaan waxaa kaloo ka mida waxaa ka mida qaaluu ina haadaani lasaaxiraani waxay ahaan lahayd lasaaxira haadayni in la yidhaha ina haadayni lasaaxiraani oo ismiga ina markaas yacnii la nasbiyo sidaas ahaan ayay ahaan lahayd waxaasoo dhan marka waxay yidhahdeen ishkaal ay keeneen ishkaalkaas marka waxaa aada uga jawaabay dabcan mufasiriintuna waa ka jawaabaan waxaana uu ka jawaabay ibnu qutaybata addiinawari abuu moxamed ibnu qutayba addiinawari kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo tafsiiru mushkili lqur'aan meelaha ishkaalka ku jiro qur-aanka iyo ama dad zanaadiqa ay ishkaal ku keeneen ama tan oo kaleba hadda ayuu u banbaxaa khulaasaduna waxay tahay walmuqiimiina waa toosan tahay wax kaatibku gafayna maaha ee wax carabi ahaanna ku qaldanna ma aha usluub carabi ah waaye walmuqiimiina salaata marka waxaa lasoo qadarayaa waa amdax carabtana markay wax ammaanayaanoo shay ay rabaan inay si gaara u ammaanaan way nasbiyaan iyagoo usoo qadaraya ficil ficilkaa marka waa amdaxugou noqdaa marka ay wax daminayaanna sidoo kale waaye ficilay usoo qadaraan wayna nasbiyaan waxaa ka mida suuratu lmasad oo kale wamra'atuhu xamaalata alxatab xamaala maxay ku nasbisan tahayna waadunnu waxaan caynayaa oon eedaynayaa xamaalata alxatab taas waa adumu baa loo soo qadaraa halkaana waxaa loo soo qadaraa waa amdaxu siiba weyne oo imaamu nuxaad ana sidaas ayuu u tawjiihiyey aayaddan kisaa-i iyona siyaabo kale u tawjiihiyeen maada in lagu cadfo mar ilayka damiirka kaafkaas in lagu cadfo adu waxyaabo badan bay sheegeen sida ugu dhow waxay tahay laakiin waa amdaxu in lasoo qadaro waana mustaqiim warkaasna marka yacnii baqawi hadda caaisha waxaa laga sheegay buu leeyahay marka allahu aclam sanadku inuu saxoox yahay iyo in kale ayb laakiin lagu noqoyay alraasikuuna kuwa ku raasikay oo ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga minhum xaalay iyaga ka mid yihiin iyo walmu'minuuna mu'miniinta yu'minuuna way rumaynayaan bimaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey ilayka xaggaada iyo wamaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa waalmuqiimiina waa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina ama waacnii waxaan u jeedaa kuwaasi almuqiimiina kuwa oogayo asalaata salaad waalmu'tuuna marka waxaa lasoo qadarayaa mubtada wahum iyagu kuwaas almu'tuuna weeyaan kuwa la siiyo oo bixiyo azakaata zakada waalmu'minuuna kuwa rumaynaya waay billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe ulaa-ika kuwaadaas sanutiihim waan siin doonaa ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdi inaa anagu awxaynaa waan waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga ayaan ku waxyoonnay kamaa sidii awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux waannabiyiina nebiyadii aanu ugu waxyoonnay min bacdihi nuux gadaashiisa ahaa wa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa ibraahiimaan u waxyoonnay wa ismaaciila baan u waxyoonnay wa isxaaqa ayaan u waxyoonnay wa yacquuba baan u waxyoonnay wal asbaaqi baan u waxyoonnay ilmihii yacquub wa ciisaa baan u waxyoonnay wa ayuuba ayaan u waxyoonnay wa yuunusa ayaan u waxyoonnay iyo wa haaruuna iyo wa sulaymaana wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay zabuur nebi allah subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay meeshani marka dabcan de waxaa looga jawaabayaa nimankii ahlu kitaab ee nebiga beeniyey ayaa waxaa la leeyahay adiga nebinimo kuma cusbi ambiyadii hore sidii loogu waxyooday unbaa adigana lagugu waxyooday qul maa kuntu bidcan min arusul oo kale marka alla wuxuu yidhi inaa anagu waxaynaa waan waxyoonay ilayka adiga intii ka ah meeshaa marka waxaa laga qaadanaa nebiga sharafkiisa iyo sida uu ambiyada uu ugu horeeyo imaamkooda uu u yahay isagaa loo hormariyey oo inaa awxaynaa ilayka ayaa layidhi kadibaa la sheegay ambiyadii isaga ka horreysay waa marka imaamu alambiyaa wa imaamu lmuttaqiin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh weeyaan ee sidoo kale aayadda iyadana suuratu laxzaab waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin ali isagaa la hor sheegay kadibaa nuux iyo la sheegay kamaa sidii ku waxyoonnay kamaa sidii awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nabiyullaahi nuux iyo wanabiyiina nebiyadii min bacdihi isaga gadaashiisa ahaayeen wa awxaynaa waanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaaqi wa ciisaa wa ayuuba wa yuunusa wa haaruuna wa sulaymaan wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay zabuur marka tasbiix ayay ka koobnayd waa cod macaana nebiyullaahi daawuud inta loo rarayo ayuu aqrin jiray daabadiisa iyo loo rarayo ayuu aqrin jiray markuu ku luuqaynayana shimbiraha ayaa ka daba tasbiixsan jiray sida alla uu tilmaamay yaa daaw yaa jibaalu awibii macahu watayr wa alanaa lahu lxadiid wa rusulan qad qasasnaahum wa arsalnaa waanu dirnay rusulan ayaan dirnay rusul rususha oo qad qasasnaa aanu qisaynay hum iyaga calayka korkaaga aan ku qisaynay shaanigooda min qablu adiga hortaa min qablika wa arsalnaa waanu dirnay dhe rusulan rusul ayaan dirnay rususha oo qad qasasnaa aan qisaynay hum iyaga calayka korkaaga aan kaaga qisaynay min qablu hadda ka hor iyo wa rusulan wa arsalnaa rusulan ayaan dirnay oo lam naqsus aanan qisaynin hum iyaga qisadooda aanan sheegin calayka korkaaga aanan ku qisaynin kuwa aan kaaga qisaynay iyo kuwa aanan ku qisaynin wakallama allaahu alla ou la hadlay muusaa nebiyullaahi muuse u la hadlay takliiman la hadlitaan buu la hadlay rusushii marka inay aada u badan yihiin waa la ka warramayaayo kuwana waa lagaaga qiseeyey kuwana lagaagama qisaynin waana la diray waana rusul ayb marka rususha inta qur-aanku sheegay waa ka badan yihiin dabcan ayb wakallama allaahu alla wou la hadlay muusaa muuse u la hadlay takliiman la hadlin takliiman marka waa masdarun yu-akidu caamilahu waa masdar caamilkiisa adkaynayo wuxuu nas ku yahay marka xaqiiqo waxaa loo keenayba meeshaan muuse cidda la hadashay inay alla tahay hadal weliba inuu kula hadlay ee aan la dhihi karin wax kalaa laga wadaa iyo si kale majaas iyo dhankaa inaan loo dhigi karin nimankii marka muctasilada ahaa ee ahlubidaca ahaa ee ku ibtilaysnaa inay inkiraan sifaadka alle ayaa iyagu waxay diidi jireen ilaahay inuu hadlo waxayna dhihi jireen haddii alla waa hadlaa aan dhahno hadalaa ka soo baxo bani aadamka u ekaanayaa leanna hadalku wuxuu rabaa carab wuxuu rabaa dhuun uu ka soo baxo meel uu ku noqnoqdo ilaahayna waxaa waa ka nasahan yahay warkaas haddaad dhegaysato waxaa is leedahay war nimankaan niman ilaahay nasahaya waayo islaam laakiin waa niman shayaadiinoo ilaahay ma nasahayaan maxaa yeeley marka ay ilaahay hadal u diidaan waxay ku shabahayaan dhagaxaas waxa aan hadlin sidooda iyo waxa hadlayaa fiican waxa hadlaa fiican nimankii caabudi jiray dhagaxda waa tii la yidhi marka waxaa lagu eedeeyey marka ama looga dhigay haydaartayn looga dhigay waxaan inaysan hadlin maa lakum laa tandiquun hadlaayo marka ma iyagii marka yacnii waxay samaynayaan marka waxay caabudayaan markii nabiyullaahi ibraahim uu wada laayey asnaamtii uu mid u suray waa kii yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yandiquun iyagii waa dhihi waayeen marka maya waa hadlaayaan asnaamtan waa dhihi waayeen meeshii bay un isaga dhaqaaqeen uma nukisuu calaa ru'uusihim laqad calimta maa haa-ulaa'i yandiquuna yidhaahdeen weliba ibraahiimow maxaa sidan noo leedahay waaba og tahay inaysan hadlaynin kuwaan markaasuu yidhi qaala afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaahi afalaa tacqiluun marka markuu hadal bani aadama hadla darteed alla uga anfiyey dhagax buu ilaahay ku shabahay ilaa dhagaxaan hadal ka soo baxeen iyaga wixii ay sheegeen oo ay yidhaahdeen hadalku carab iyo waxbuu u baahan yahay qasab maaha inuu u baahan yahay carab oo ilaahay subxaanahu watacaala gacantaanuu ka hadal siinayaa oo aan carab ku oolin qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kulla shayin qiyaamaha marka la tago gacmaha hadlayaan markaas ilahin allah naga hadalsiiyey samaawaadkii iyo dhulkii buu ilaahay ka hadalsiiyey markuu yidhi marka waqaala lahaa walilardi itiyaa طawcan ow karhan qaalataa ataynaa aa'iciin qaalataa ataynaa aa'iciin rasuulka sal l slam geedaha iyo dhagaxda iyo waa salaami jireen geedna carab iyo dhuun iyo midna ma qabo haddii marka makhluuqaadka alla ka dhawaajiyey carab la-aan isaga siduu doono uu hadli karaa sidaa marka in la ogaado iyaga marka waxay yidhaahdeen waxay isku dayeen aayadda inay taxriifiyaano ay ka dhigaan marka waxa hadlay muuse markaasaa camru bnu cubayd waxaa la yidhi abuu camru bnu lcalaa qaariga abuu muqri ah abuu wuxuu ku yidhi meeshaan waxaad ii akrisaa buu yidhi wakallama allaaha muusaa takliima wakallama allaaha muusaa takliima markaasuu abuu camar wuxuu ku yidhi war haddii sidan tan la akriyo suurat lacraaf see la yeelaa buu yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu taana maxaa laga sameynaya ayb marka waxaa dareemaya dadkan ahlubidaca intay wax aaminaan ayay rabaan inay qur-aanka u leexleexiyaan wakallama allahu alla uu la hadlay muusa muuse takliiman la hadlid buu la hadlay rusula mubashiriina wamundiriin wa arsalnaa waanu dirnay rusulan baan dirnay ama rusulan wa rusulantii hore ka bedel wa arsalnaa rusulan bay ahayd sooma rusulan ayaan dirnay mubashiriina xaalay yihiin kuwa bishaaraynayo wa mundiriina xaalay yihiin kuwii digayo lianlaa yakuuna si uunan u ahaanin linnaasi dadka si uunan ugu ahaanin calallaahi alla korkiisa xujatun wax xujaasaynan ugu sugnaanin marmarsiyo bacda rusuli rususha diriddooda ka gadaale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman xikmad badan ujeeddada marka rususha loo diray baa naloo sheegay rusushii waxaa loo diray dadku inaynan marmarsiyo helin oo aynan dhihin lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin saynan u dhihin ilaahu haddii aada yacnii rusul noo soo diri lahayd aayaadka waa raaci lahayd mu'miniinaanna noqon lahayn si aan loo dhihin marka waaba loo soo diray marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala cudur inuu dadka cudurdaar tiro oo uu markuu cadaabayana ku cadaabo calaa yaqiin iyo iyaga marka cudurdaar la-aan inuu ku ciqaabo sidaasaa alla subxaanahu wa tacaalaa isagoo og haddana dadka kii fiican iyo midka xun isagoo og ilaahay subxaanahu wa tacaalaa anaa idin og waana idin ciqaabayaa ma dhihine haddana isagoo og qofkaani inuu gaal yahay rasuul buu soo diray caqli buu siiyey dacwadii baa gaarayso waa diidayaa da- baa la gaarsiinayaa hadhow marka ciqaabkii marka wuxuu u noqonayaa marmarsiya la-aan ayb bani aadamkeeda haddii allah uu sidaa yahay bani aadamkana waa laga rabaa oo qofka ilaa aada cudurdaarkiisa zuuliso in aadan wax ku xukumin isagoo laga yaabo inuu cudurdaar leeyahay haddaad ciqaab saarto waa dhibaato ilaa marka yacni cudurdaarkiisu baaba-o wax la ogeysiiyo xujada lagu oogo xugun male marka suuratu lisraa-na waa ugu tegaynaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ayb wa arsalnaa rusulan baan dirnay mubashiriina xaalayihin kuwa bishaaraynaya wamundiriina xaalayihin kuwa digaya lianlaa yakuuna si uusan ugu ahaanin linnaasi dadka calallaahi alla korkiisa xujatun marmarsiyo saynan ugu sugnaanin bacda rusuli rususha diriddooda ka gadaay mar haddii rasuulkii kuu yimid faha xujadiina aada garatay ay ku soo gaartay marmarsiya waa dhimaa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan mid addoommadiisa ka adag xakiiman xikmad badan iyagii baa marka waxay yidhaahdeen rasuulkii bay ku dhaheen yaa markhaati ku ah in ilaahay kusoo diray qur-aankan inuu xaq iyo xag alle ka yimid yaa markhaati ka ah markaasuu alla leeyahay laakiin lagu noqoyey allaahu allah yashhadu markhaati kacayo bimaa kiibuu ku markhaati kacayaa anzala uu dejiyey alle ilayka xaggaaga anzala waa dejiyey alle hu kitaabkaabuu soo dejiyey bicilmihi ogaalkiisa adiga inaad u qalanto kitaabkaa in la siiyo nebinimada nebinimada inaad khatinto kitaabkaa lagu siiyo isagoo cilmi u leh oo og oo sidaa ku dheehan buu alla sookitaabka soo dejiyey waalmalaa-ikatu malaa-igtuna yashhaduuna way markhaati kacayaan iyaguna wakafaa billaahi allah ku filan shahiidan markhaati ilaahay kadib markhaatiyaa kala la rabo haddii allihii koonka dhan abuurayba uu markhaati ka yahay in kitaabkaana uu soo uu soo dejiyey adigana kugu soo dejiyey laakiin lagu noqoyay allaahu allah yashhadu ku markhaati kacayo bimaa kiibuu ku markhaati kacayaa alla anzala uu soo dejiyey ilayka xaggaaga uu ku soo dejiyey kaas buu markhaati ku yahay inuu adiga kugu soo dejiyey anzala waa dejiyey alle huu kitaabkaabuu soo dejiyey bicilmihi buu ku soo dejiyey bicilmihi marka laba macnoba waa noqon kartaayo mid waa kii hore oo ah bicilmihi ogaal uu og yahay adiga inaad maxal u tahay kitaabkaas una qalanto oo allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu macnaha labaadna wuxuu yahay ilaahay qur-aanka cilmigiisuu kusoo dejiyey ogaalkiisa dee ilaahayna de cilmigiisa xad ma leh wax ka qarsoonaan kara ma leh waxa soo socdo waxa imaan doono wixii hore u jiray dhulka waxa ku maqan cirka waxa ku jira kulli waa ogyahay isagoo marka ah allaha sidaas ah cilmigiisu sidaas yahay baa qur-aankan soo dejiyey wax la imaan kara marka male isagoo kale maxaa yeele wax cilmiga alloo kale le ma jiraan mar haddaanay jirin lama imaan karaan qur-aanka marka marka ilaahay qur-aankii marka cilmigiisuu kusoo dejiyey aayaddan marka waxaan ka qaadanaynaa ilaahay inuu cilmi leeyahay oo magacyada alle waxaa ka mid a waa caliim caliim marka waa wasfi waa mushtaq waa inuu marka cilmi ku sifaysan yahay waa caliimun bicilmi laakiin muctasiladu waxay leeyihiin caliimun bilaa cilmi annaga cilmi ilaahay uma sugayno laakiin magacaas caliim waa ogolba hadde magaca macnihiisu muxuu yahay marka haddaan cilmi meeshii oolin magaciibaaba macno beelayo iyaga marka asmaada alle waxay ka dhigayaan jaanid meel taagan oo aan wax macno a lahayn ishtiqaaqna aan ka soo baxaynin bay ka dhigaayaan wlmalaaikatu malaaigtiina yashhaduuna way marqaati kacayaan wakafaa bilaahi allah ku filan shahiidan marqaati ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa alle jidkiisa ka celiyeen qad xaqiiqee dalluu way dhumeen dalaalan dhumid bay dhumeen baciidan aadifu ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wadalamuu dulmi falay lam yakun illaahu alla maunan ahaanin liyaqfira inuu u dhaafayo lahum iyaga walaa liyahdiyahum inuu hanuuninayana ma aha alleh dariiqan jid mid ku hanuuninayana ma aha ilaa dariiqa jahannama jahannama jidkeeda unbuu ku toosinayaa oo halkaasay aroorayaan khaalidiina xaalay yihiin kuwii waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waaraya abaddan weligood wa kaana daalika kaagaasi wuxuu ahaaday cala allaahi alla korkiisa yasiiran mid aada u fudud dariiqaa jahannamo inay ku arooraan kuna waaraan waa mid aad u fudud ilaahay agtiisa yaa ayuha annaasu qad jaa-akum alrasuulu bilxaqi min rabbikum yaa ayuhaa hooy annaasu dadow qad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idin yimid alrasuulu rasuulkiibaa idin yimid bilxaqi buuna idinla yimid xaq min rabbikum xagga rabbigiin xaal uu ka ahaaday xaqaasi fa aaminuu rumeeya khayran lakum yakuni liimaanu iimaanku wuxuu noqonayaa khayran khayr lakum idinka wax idin khayr badan bau iimaankii ahaanayaa marka khayrantan waa khabar waxaa la soo qadarayaa marka yakun iyo isimkeeda yakuni liimaanu khayran lakum macna waa sidaas ayb siiba weye isaga wuxuu leeyahay faaaminuu rumeeya khayran lakum waatuu la imaada khayran khayr la imaada wax idin khayr badan lakum idin khayr badan la imaada wain takfuruu haddaad kufrisaan fa ina lilaahi alla wuxuu leeyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman xikmad badan yaa ayuha annaas marka la leeyahay annaas cid walba waa ku dhacay marka risaalada nebigu inay tahay risaalo caam ayaa laga qaadanaa oo aan ku koobnayn carab keliya kuma koobna inta hadda muslimiinta ah bisna kuma koobna bal risaalada nebi moxamed sal ll ly slam waa caam yahuudiga nasraaniga wataniga kulli isagaa loo soo diray qof isaga maqlo oo aan rumaynin ma jiro ilaa waa gaal waana ahlunaar qofkaan sidaas rumayninna isagaa gaal noqonayo leanna risaalada nebigu cumuumu risaalatii waa in la rumeeyo qofka yidhaha marka yahuuddu dhib male waa iyaguna waa fiican yihiin kitaabay haystaan nasaaraduna kitaabay haystaan dhib male khatar maxaa ila alla dadkao dhan uu la khidaabay bimaa fiihim alyahuudu wanasaara nebiguna wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar yahuudi ma jiro nasraani ma jiro aniga imaqlo aan i rumaynin ilaa waa ahlu naar kii xoogaa dadka beriis siiyo ama xoogaa galley a siiyo haddii la yidhaha jannaduu gela markuu dhinto waa wareer jannada adiga qofkii ku dharjiye maa gelaya dharagtaada maa jannada lagu gelaa keliya bani aadamka zamankan jooga bani aadam wuxuu iska noqday iimaankiiba macno lama laha keliya waxaa macno lale wixii wax siiya waxaa arkaya weliba dad cilmi u nisbo sheeganayo sidaasoo kala dhahayo oo markuu gaal dhinto sadaqa iyo wax bixbixiyo wuxuu u bixiyaba yacnii ikhlaas xataa aynan ahayn ayaad arkaysaa markuu dhinta in la yidhaha war qofkaan saanu ahaa jira saanu ahaa jiray kuwa waxaa arkaya culamo sheeganayo dhahayo jannaduu gelayo qaar dhahayo muslimiin badan uu ka fiican yahay ilaahay fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin adiga ninkii wax adiga ku siiyaa fiican lama dhihin ee fiicnaanta iyo xumaantu cabir ay lee ayay leedahay cabirkeeduna wuxuu noqonayaa iimaan qofkii marka alla rumeeyey nebiyullaahi maxamed rumeeyey waa fiican kan aan rumayninna wax kastoo uu sameeyo wax macnaa uu leeyahay cali ibnu zayd ibni cali ibnu judcaan ninkii la dhihi jiray caaisha markay nebiga su-aashay ay tiri ninkaa martisoorku ku fiicnaa dadka dhibaataysan u kaalmayn jiray jannada ma gelaa bay weydiisay markaasuu wuxuu yidhi innahu lam yaqul yowman qatu rabbi kfir lii khadii'atii yowma ddiin ma gelaayo nebiga weligiis ma dhihin ilaahu dembigayga qiyaamaha dhaaf bimacnaa aakhira ma rumaysnayn way ninkan wixii uu bixiyey marka adduunya ku bariisaynayaay wax ku hela haddiiba uu daacadnimo u bixiyey wuxuu ku helayaa adduunyadaa kugu siinsiinaa laakiin aakhiro naf aan mu'minad ahayn jannada ma gelaysa risaalada nebigana waa caam yaa ayuha oyannaasu dadow qad jaa-akum rasuulu rasuulkii baa idinla yimid bilxaqi buu idinla yimid xaq min rabbikum xaalow xagga rabbigiin ka ahaaday faaminuu rumeeya khayran lakum waatuu la imaada khayran khayr la imaada wax idin khayr badan lakum idinka amaa yakuunil iimaanu wuxuu ahaanayaa khayran lakum wain takfuruu haddaad kufrisaan fa ina lilaahi alla wuxuu leeyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman xakiiman yani haddaad gaalowdaanna ilaahay waa idinka maarmaa waxba idinkama wax dhanuu idinka leeyahay dhul i cer isagaa iskale yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow laa tagluu ha ku xadgudbinina ha xadgudbinina fii diinikum diinkiina dhexdiisa ha ku xadgudbinina walaa taquuluu ha dhihinina cala allaahi alla korkiisa ila alxaqa xaq ma ahane wax kale ha dhihinina inamaa wax kale ma ahane almasiixu masiix ciisaa ciise ibnu maryama ina maryamo ahaa rasuulullaahi waaye ilaahay rasuulkiisii waaye wa kelimatuhu kelmadiisii ayuu ku samaysmay kelmadda oo alqaa ou tuuray haa iyada ilaa maryamo maryamo xaggeeda uu u tuuray wa ruuxun weeyaan ruux ruuxda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatayo isagu uu sameeyey oon meel kale ka imaanin fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisa rumeeya walaa taquuluu ha dhihinina halaatatun al aalihatu ilaahyaalku halaatatun saddex waaye ha dhihinina intahuu ka jooga khayran lakum yakun ahaadee alintihaa'u ka jooga aad ka joogaysaan ayaa khayran khayr buu ahaanayaa lakum idinka idiin ahaadee innamaa wax kala wax kale maahane allaahu alleh ilaahun waa macbuud macbuudka oo waaxidun hal ah subxaanahu nasahnaan ayaa u sugnaatay nasahnaayeye ay usabixuhu waa nasahayaa an yakuuna min an yakuuna ama can an yakuuna ayuu ka nasahan yahay inuu u ahaado lahu lilaahi alleh waladun ilmo inay u ahaadaan alla waa ka nasahan yahay lahu wuxuu leeyahay alla oo keliya maa waxa fi samaawaati ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan wakiilan mid la tala saarto halkan marka alla quluwigii nasaarada iyo yahuuddoo ka warrama leanna yaa ahlalkitaabi mar haddii la yidhaha nasaare iyo yahuud labadaba waa loo jeedaa labadoodana quluwigu laba meeluu ka galay nasaaradana nebiyullaahi ciisaa way ku xadgudbeenoo ilaahay ka dhigeen yahuuddana darajadii risaalada iyo inuu rasuul an leeyahay bay ka hoos mariyeen waana caayeen waxayna ka dhigeen wax zina ku dhashay meeshaas marka labada meelba quluwi baa ku jira marka alimaamu alqurtubina wuxuu leeyahay quluwigu laba waa taqsiir iyo markaa yacnii iyo tajaawus can ilxad shaygan inay xadkii uu lahaa dhaafiso iyo inaad ka gaabiso oo aadan gaarin labadaba quluwiga waa lagu tilmaami karaa aayaddan baana daliil u ah leanna aayadda labadiiba waa lagula khitaabay labadooda nin kastaa quluwigiisa isku mid maahayn quluwu nasaarana wuxuu ahaa xadgudub iyo kabadbadin quluwiga yahuuddana cay iyo ambiyada ilaahay oo loo gafo ayb labadaas marka lama ogola nebiguna sal l slam annagana waa naga reebay quluwiga oo wuxuu yidhi iyaakum walguluwa fi ddiin waxaan idinkaga digayaa diinka inaad ku xadgudubtaan dhinac kasta marka ictiqaad cibaadaad akhlaaq iyo suluuq dhinac kasto inaan xaggana loo tallaabin lagana gaabiniyo ayb bal markuu iyaakum walguluwa fi ddiin ou dhahayo nebiga subaxdii waxay ahayd ou jamratulcaqaba tuuraayo dhagax yar buu soo qabsaday markaasuu yidhi bimidli haadaa farmuu kanoo kale ku tuurta dhagaxan oo kale tuura iyaakum walguluwa fi ddiin waxaan idinkaga digayaa diintaad ku xadgudubtaan marka meeshii dhagaxaa la tuuraya mid weyn haddaad qaadataan xadgudub waay ayb meeshaas marka haddii quluwigu galay ee ictiqaadka iyo meel walba waa gelaa marka ayb waana in layska ilaaliyo yaa yaa ahla alkitaabi ahlukitaabow laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina walaa taquuluu ha dhihinina cala allaahi alla korkiisa ila alxaqa shay alla u qalmo maayo wax kale ha dhihinina inamaa wax kale ma ahne almasiixu masiix ciisa bnu maryama ciisihii ina maryamo ahaa rasuulullaahi waa marka inama almasiixu waa mubtado waaye ciisa waa laga bedela ibnu maryamana waa laga cadfu bayaani ama bedel baa yaa yaa ku bannaan rasuulullaahina waa qabarkii ayb bedel iyo cadfu bayaan labada waa iska dhihi kartaa inamaa wax kale maana almasiixu masiix ciisaa ahaa ibnu maryama ah wax dhan waa intaas o dhan way bannaan tahay waa la yeeli karaa wax allaale wixii bedel ku bannaan cadfu bayaanna waa ku bannaan yihiin ilaa wax yar un maaha ayb laba mas'ale iyo wax noocaas ayay sheegaan wasaalixan libedeliyatin yuraa fii kayri naxwi yaa gulaamu yacmura wey u dhihi jiray iyo ayb inamaa wax kale ma ahne almasiixu masiix ciisa bnu maryama ciisa ciise ibnu maryama ahaa rasuulullaahi waa ilaahay rasuulkiisii way ayb rasuulullaahi mar haddii la yidhi yacni ilaah maaha waay marka allah soo dirsaday isaga ilaah maaha marka wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisii waaye kelimatuhu marka see noqona macnaheed ciise kelmad alle maaha isaga lianna kelmadda alle waa sifa min sifaatihi kelmadda allena makhluuq ma aha ciisena waa makhluuq marka wa kelimatuhu maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa kelmaddii allow ku samaysmay waanhi kelmaddaas allana waxay ahayd kun fa yakuun kun nabiyullaahi ciise marka kun ayuu ku samaysmay wa kelimatuhu alla kelmadiisii mid ku samaysmay waayo nabiyullaahi ciisa ayb imaam axmed iyo culimada mufasiriinta kulli saasa leanna haddaad tiraa kelmaddii alla waaye ciise waxay noqonaysaa dee kelmaddii alle inaad makhluuq ka dhigtay kelmadda allana sifo ilaahay leeyahay waa iyadu makhluuq maaha ayb alqaahaa uu riday ou tuuray ilaa maryama maryamo xaggeeda uu ku riday wa ruuxun ruux waaye ruuxda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay meeshaa marka waa meeshay nasaarada ku dhumeen way wa ruuxun minhu mintay tabciidiyada tabciidiya ka dhigayaan marka waxay leeyihiin nabiyullaahi ciise waa ruux qeyb minhu min allaahi ilaahay ka mid ah baabkaasay marka waxay leeyihin de ciise waa ilaah qur-aankaa sheegayay ku leeyihin waa ruuxun minhu bay soo qabsanaa minhuda marka sidaas maaha oo ruuxu minhudana macnaheedu waxa uu yahay ruux alla abuuray oo xaggiisa ka timid ee ilaahay iyuu qeyb ka yahay ma aha ubay ibnu kacab isaga aayadda wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi alla markuu nabiyullaahi aadam abuuray dhabarkiisa uu kasoo bixiyey duriyada duriyada uu abuurayo ee kadib yacnii markaa uu aadam u sheegay kuwii jannada aadayo iyo uu tusay iyo kuwa aadayo naarta iyo dabadeed arwaaxdoodii buu ku celiyey dhabarkiisa aadam dhabarkiisa a lagu celiyey ilaa ruuxdii nabi ciise maaha agtiisuu alla ku haayay markii inuu dhasho ay waqtigiisii noqotay ayuu jibriil u dhiibay sidaasuu marka wa ruuxu minhu sidaasaa loo yiri ubay ibnu kacab isaga sidaasuu ku macneeyey ahayd aimada mufasiriinta waxaa kale u badayay minhuda idaafada waa idaafa oo oo ay ku jirto milkiye ay ku jirto allah iskale ee ruux kasta alla waa leeyahay isaga maxaa gaar loogu sheegay si tashriifaa ku jira oo waxay la mid tahay wasahara lakum maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi jamiican minhu buu al jamiican dhul iyo cir waxa ku dhex jiro minhu marka ma waxaa laga wadaa dhulka iyo cirka waxa ku dhex jira qeyb ilaahay ka mida waa yaa u fahmaye male minhuda aayaddaas jaatiya ku jirto iyo minhudaan isku mid waay jamiican minhu marka waxaa laga wadaa dhammaan ilaahay baa iska leho abuuray wa ruuxun minhuna ruux alle iska leeyahu abuuray waay marka wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ayb qur-aanka isagaa laysku fasira faaminuu rumaa marka iyaga de baababkoodu waa badan yahay waxay leeyihiin marka qaarkood kulli waxay isku waafaqsan yihiin tahliidka saddex ilaah inay jiraan ciise inuu qeyb ilaahnimo ka wato qeybna oo bani aadamnimo ka wato xalaan sheegay ayb baqawi marka dhowr nooc buu ku sheegayaa nasaarada firaqooda oo wuxuu leeyahay asnaaf waayo nasaaradu alyacquubiyatu yacquubiyadu waa orthodoxiska waalmalkaniyatu waalnastuuriyatu waalmarquusiyatu ayb malkaaniyada iyana waa kuwan katooliga iyo waxaas ah faqaalat alyacquubiyatu waxay dhaheen ciisa huwa allah wakadalika almalkaniyatu nastuuriyadu waxay yidhahdeen ciisa huwa ibnullah wiil alla waayo marquusiyadu waxay yidhahdeen haaliu halaata aayadahan waa la soo dejiyey qurdubi isaga wuxuu le kulli waa isku waafaqsan yihiin saddex inay aalihadu yihiin oo waxay yidhaahdeen alaqaaniimu halaata faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warusulihi rusushiisa rumeeya walaa taquluu ha dhihinina halaatatun alaalihatu macbuudiyaalku halaatatun saddex waayo ha dhihinina intahuu ka joogsada khayran lakum yakuni lintihaau ka joogsigu wuxuu noqonayaa khayran lakum mid idin khayr badan inamaa wax kale ma ahne allaahu alle ilaahun macbuud waaye macbuudka oo waaxidun mid keliyata ah subxaanahu nasahnaan ayaa u sugnaatay an yakuuna can an yakuuna ayuu ka nasahan yahay inuu u ahaado lahu isaga waladun walad lahu wuxuu leeyahay maa waxa fi samaawaati ku sugan iyo maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan wakiilan mid la tala saato lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah lan yastankifa kasan taagi maayo almasiixu ciise an yakuuna inuu ahaado cabdan addoon lilaahi alla inuu u ahaado iska weynaysiin maayo ciise walalmalaa'ikatu malaa'igtiina kasan taagi maayaan almuqarabuuna la dhoweeyey iyaguna addoonnimada iska weynaysiin maayaan waman qofkii yastankif ka santaago can cibaadatihi alla cibaadadiisa ka santaago wayastakbir isla weynaado isweynaysiiyo fasayaxshuru waa ururinayaa alleh wou kulminayaa hum iyaga jamiican xaalay yihiin dhammaantood ilayhi ilallahi xaggiisa u kulmina alle halkan marka waxaa laleeyahay nabiyullaahi ciise isagiiba ka santaagi maayo inuu addoon alle yahay qiyaamaha marka la tagana khalaa'iqda ayuu alla subxaanahu watacaala dhexdoodu ku weydiinayaa a anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduk wain taqfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim markaasuu alla leeyahay qaala allahu haadaa yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum halkaas marka aakhirana sidaasuu dhahayaa adduunyada markii uu joogay warkii ugu horreeyay uu ku hadlayna qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba buu ahaa anuu addoon allaan ahay ayuu yidhi marka ilaah waaye iyo ina ilaah waaye meel ay ka keeneen male shaydaana u waxyooy isagii marka ka santaagi maayo lan yastankifa almasiixu masiix ka santaagi maayo an yakuuna inuu ahaado cabdan addoon lilaahi alla uu ahaado walalmalaa'ikatu malaa'igtiina ka santaagi maayaan malaa'igtii almuqarabuuna la dhoweeyey waman qofkii yastankif santaago oo ka santaago can cibaadatihi alla cibaadadiisa ka santaago wayastakbir isweynaysiiyo fasayaxshuru wou kulmin doonaa hum iyaga jamiican xaalayyihiin dhammaantood allah kulminaya ilayhi xaggiisa u kulminaya faama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati fayuwafiihim ujuurahum faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeya saalixaati acmaasha suusuuban fayuwafii waa u oofinayaa him iyaga alleh ujuurahum ajaryaalkoodu u oofinayaa wayasiiduhum waa u kordhinayaa min fadlihi buu uga kordhinayaa fadligiisa xaggiisa waama aladiina kuwa istankafuu san taagay wastakbaruu isweynaysiiyey fa yucadibu waa cadaabayaa alleh hum iyaga cadaaban cadaab buu cadaabayaa cadaabka oo aliman xanuujinaya walaa yajiduuna ma helayaan lahum iyaga nafsadooda u heli maayaan min duunillaahi alla sokadiisa weliyan mid maamulo arrinkooda walaa nasiiran ku u hiiliyana ma helayaan yaa ayuhaa hoy dadow annaasu yaa ayuhaa hoy annaasu dadow qad xaqiiqeeha jaa-akum waxaa idiin yimid burhaanun xujaa idiin timid xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa ansalnaa waanu soo dejinnay ilaykum xaggiinna nuuran baan idiin soo dejinnay iftiin iftiinka oo mubiinan cad xaq iyo baatil idiin iftiimiyo balaqafiil waxa ay nasaaradu ku taagan yihiin iyo caqiidada saxiixa sida uu qur-aanka usoo cardinayo usoo bandhigayo bal isku fiiri yaa ayuhaa hoyanaasu dadow qad xaqiiqeah jaa-akum waxaa idiin yimid burhaanun baa idiin timid xujo xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa anzalnaa waanu dejinnay ilaykum xaggiinna nuuran baan kusoayaan usoo dejinnay iftiin iftiinka oo mubiinan cad qur-aankaana loo jeedaa ninkii marka qur-aan aan aqoonin ama aan ku tacalluqin ama aan baranin ama aan fahmin macaanidiisooda iftiin badan baa ka qarsoon mugdiyu ku jiraan ninba ninka uu ka faham badan yahayna waa ka iftiin badan yahay ayb fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla kuwa rumeeyey wactasamuu qabsaday bihi billaahi alla ku dhagayo xarigga alla qabsaday fasayudkilu wou gelin doonaa alla hum iyaga fii raxmatin naxariis dhexdeeda uu gelin doonaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin fadli wayahdii waa hanuuninayaa him iyaga ilayhi xaggii int aggi ilayhi xaggiisa intii ka ah siraatan jid buu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiiman toosnaan badan fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alleh wactasamuu ku dhegay oo qabsaday bihi alleh ay imtanacuu bihi min zayqi min zayqi shayطaan ama wactasamuu qabsaday bihi bilqur'aaniba qur-aankii oo qur-aankii bay ku dhageen waxay ka magan galeen oo ay isaga badbaadiyeen shaydaanka simbiririxadiisa fasayudkiluhum ou gelin doonaa alla fii raxmati naxariis dhexdeed ayuu gelin doonaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad dheeraadkaana waa jannadii wayahdiihim waa hanuunin doonaa alleh ilayhi xaggiisa intii kaaba ugu hanuuninayaa siraatan jid jidka oo mustaqiiman toosan yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddan wuxuu uga warramayaa aayatulkalaala ayaa la yidhaahdaa qur-aankii soo degay bay ugu dambeysay kalaaladana marka waxaa macnaheedu ay tahay qofku markuu dhinto waalidna uusan ka tegin dhaxlo ilmo dhaxlana uusan ka tegin waalid marka la yidhaha aabbe awow hooyo kama tegin asal marka wax dhaxlo kama tegin ilmana kama tegin ilmo marka la yidhaahdana waa ilmo uu isagu toos u dhalay iyo kuway sii dhalay wiilashiisu kuwa ay dhaleen midna kama tegin kalaala marka waxaa loogu bixiyey isagii baa waxaa ku wareegsantay walaalaa ku wareegsameenoo walaalaa dhaxlay walaalo walaaluhuna waa xawaashi aayaddan marka dadka xawaashida siday wax u dhaxlaan baa alla uga warramaya ayb sida cimaamadda marka madaxa loogu duubo ay madaxa ugu wareegsan tahay ayaa ninkaani waxaa ku wareegsamay walaalo walaalo xaggii xagga ka xiga unbaa dhaxlaye wax ka koreeyay wax ka hooseeya oo dhaxlayaa ma jiraan macnuhu marka sidaas aayaddaas marka alla ka warramay yastaftuunaka way kaa jawaab dalbayaan qul waxaa tidhaahdaa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabayo fi lkalaalati fii shani lkalaalati kalaalada shanigeeda qofka dhintay laysa lahu aslun yariuhu asal dhaxlaya ma laha walaa farcun yariuhuna ma laha in imru'un halaka in halaka hadduu halaagsamo uu dhinto imru'un qof halaka uu dhinto laysa lahu xaal ounan u sugnaanin waladun wax waladana ounan u sugnaanin walad marka la yidhaha kii tooska loo dhalay waayahay wiilashiisu waxay dhaleenna waa soo gelayaan meesha midna male walahu walxaal lahu oo u sugnaaday ukhtun walaal ay u sugnaatay falahaa waxay leedahay walaashaasi nisfu maa shay nuskiis bay leedahay taraka uu ka tegay ninkaa dhintay walaalkeed ee aan waalid dhexlaana qabin ilmo dhexlaana aan lahayn walaashii waxay qaadanaysaa maalka uu ka taga nuskiis wa huwa isaguna yari walaalkuna yariuhaa waa dhexlayaa walaashu hadday dhimato in lam yakun lahaa haddownan u sugnaanin waladun wax uba hadday gabar dhimato iyadana kalaala ay tahay oo waalid dhexlaana male ilmo dhexlaana male farac dhexlaa walaalkeedaa jooga waa dhexlayaa marka wahuwa yariuhaa baa layska yidhi intuu dhexlaayo uu qaadanayo lama sheegi macnuhu waxay tahay hadduu keligiis yahay wax dhan isaa qaadanayo lianna alxiqu lfaraa'ida biahlihaa famaa abqat ilfaraa'idu faliowlaa rajulin dakarin isaga haddana nin lab isaga u dhow wax ka dhow ma laha uu qaadana wax dhan walaalka la sheegayana de waa walaal ku hooyo ku aabba ah ama mid ku aabba ah hadduusan joogin mid ku hooyo ku aabba ah walaalka ku hooyada ah lama lagama hadlayo kaas asagu horaan uga soo hadalnay dhaxalkiisa walakum nisfu maa taraka aswaajukum ayuu ku jiray wain kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus wain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi uluan kusoo maray walaalkan hadda waa kuwaan jihadan ama shaqiiq ama waaliab hadduu keligiisa kulliba u qaadanaa hadday dhowr yihiinna waa qaybsanaya wiilal iyo gabdha hadday isugu jiraanna ayadaaba ka warramaysa fain kaanataa hadday yihiin hadday ahaadeen gabdhuhu itnatayni laba hadday yihiin dhexlaayo falahumaa waxay leeyihiin athuluhaani saddex meelood labo mimaa kii xaggiisay ka leeyihiin taraka uu ka tegay ninbaa dhintay laba gabdhood oo la dhalatuu ka tegay waalid iyo ilmo midna kama tegin gabdhuhu gabdhahaas walaalihiisa waxay qaadanayaan laba iyo ka badanba hadday yihiin saddex meelood labo inta soo hartayna yaa qaadanayo dhaxalka yaa joojinayo waxaa joojinaya casaba kii marka u dhow acsamasay kala dhodhow yihiin wain kaanuu haddii ay ahaadeen ikhwatan walaalo hadday yihiin waxa uu ka tegay meydkan waa walaalo wain kaanuu haddii ay ahaa hadday yihiin kuwa laga tegay ikhwatan walaalo haddii ay yihiin rijaalan rag hadday yihiin wa nisaa'an iyo haween falidakari midka labka ah midlu xadil unhayayni laba dhadig dheeftood buu leeyahay ayaa usugnaatay meeshaa marka hadday walaaluhu gabdhihii wiilal isugu jiraan lidakari midlu xadil unhayeyn bay u qaadanayaan gabdhihiina marka meeshii laba gabdhood waxay qaadan lahaayeen nin baa qaadanayo wiil ee gabdhuhuna marka hal meel bay qaadanayeen hal u halkaas marka waxaa looga hadlay xawaashi walaal soo wax u dhexli lahaa ayaa looga hadlay ayb aabba haddii uu joogaada walaal waxmaba dhexlaa mada meeshaan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay kalaalo waay aabba ma joogo asal ma joogo waxana ma joogo farac ma joogo ayib hooyo iyada hadday joogto de hooyo qadar u qoondaysan unbay leedahay de markaas wax waa dhexlayaan kuwaan bahaha ayaguna waa is-xijaabayaan haddii meydkan walaalo la dhasho ku hooyo ku aabba ah ay joogaan iyagaa qaadanaya oo kuwan ku aabbaha waa ridayaan ayb yastaftuunaka waxay way kaa jawaab dalbaayaan qul waxaa tiraa allahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fi lkalaalati fii shani lkalaalati kalaalada shanigeeda in imru'un halaka in halaka hadduu halaagsamo imru'un qof halaka uu halaagsamo dhinto laysa lahu xaal ounan u sugnaanin waladun walad ounan u sugnaanin kaasi waladkuna waa kow dhalay iyo ilmi wiilashiisu waxay dhaleen midna male walahu ukhtun walaalna ay u sugnaatay falahaa waxay leedahay walaashaasu nisfu maa shay niskiis taraka uu ka tegay wa huwa isagu walaalku yarisu wau dhaxlayaa haa walaashiis waa dhaxlayaa in lam yakun hadduunan u sugnaanin lahaa iyada waladun wax ubada fa in kaanataa hadday yihiin gabdhaha itnatayni labo falahumaa waxay leeyihiin athuluthaani saddex meelood labo mimaa kii taraka uu ka tegay xaggiisa wa in kaanuu haddii ay ahaadaan ikhwatan walaalo rijaalan rag iyo wa nisaa'an haween hadday ahaadaan falidakari kan laboodkaa wuxuu leeyahay labkaa midlu xadil unhayayni laba dhedig dheeftood oo kale yubayinu llaahu alla wuu caddaynayaa lakum idinkuu idiin caddaynayaa axkaamta an tadiluu lianlaa tadiluu saydnan u dhumin ninkii axkaamta sharciga ka taga waa dhumay marka leanna alla wuxuu noogu caddaynayaa axkaamtan inayn inaanan dhumin ninkii marka axkaamtan isagoo u jeedo ka tago waa dhunsan yahay qofkaasi leanna dadkan haddii la yskaga tegi lahaa iyagaaba isdulmi lahaa hore waxaan usoo marnay aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan ninkan waxbuu kanbuu la jecel yahay wax midkan kale waxaa laga yaabaa kuwaan inuusa waxba siinin allaaba tawaliyey oo maamulay kala qeybiyey dhaxalkii marka nin walbaa wixii alla siiyey waa in la gaarsiiyey marka yubayinu llahu alla wuu caddaynayaa lakum idinku idiin caddaynayaa an tadiluu lianlaa tadiluu saydnan u dhumin wallaahu alleh caliimun midkii ku cilmi badan waa bikulli shayin shay dhammaantiis hada aakhiruhu aakhiru tafsiiri suurati الnisa wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamed